gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane titoor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ah ee isku xira isgoyska banaadir iyo degmada wadajir taasoo sii marta xisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho munaasabadda dhagax dhigga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada wadajir ganacsato agaasimayaal iyo qaar ka mid ah bulshada doctor xasan maxamed xuseen muugaab duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inay ka go-an tahay horumarinta jidadka isagoona xusay in aan marnaba la aqbali doonin in dib loo jeexo waddooyinka la dhisayo ee magaalada muqdisho uuna maamulka gobolka banaadir ka soo saari doono habraacyo ay mari doonaan shirkadaha bixiya adeegyada maanta waa maalin kale oo weyn oo oo aan halkan ku dhagax dhignay waddada madiina ee degmada wadajir waddadan dib ayaa loo dhisayaa dib u dhis rasmi ah ayaa lagu samaynayaa waxaad ogsoon tihiin waddooyinka burbursan ee magaalada bulshada dhib weyn ayay ku qabeen isu socodka dadka iyo ganacsigana caqabad ayay ku noqdeen guud ahaan nolosha bulshadana way saameeyeen maamulka gobolka banaadir waxaa ka go'an inuu ka jawaabo baahiyaha bulshada nuuc kasta ha ahaadeene dib u dhiska iyo dayactirka kaabayaashuna waa qorshayaasha mudnaanta koowaad noo leh ee aan xafiiska la nimid haddii ilaahay yidhaahdo waddadan waa la dhisayaa shirkadda aan wada shaqayno oo aan bahwadaagta nahay ee docol ayaana dhisi doonta haddii ilaah yidhaahdo oo laamiye kalena hore u soo dhistay waana waddo xidhiirinaysa laba isbitaal oo waaweyn oo muhiim u ah shacabka ku nool magaalada muqdisho annaga waa kontaroolanaynaa waana la soo heshiinay injineerada dowladda hoosena ishay ku hay doonaan waxaana rajaynaynaa waddo taya leh oo cumri dheer yeelato insha allahu tacala inay ka soo bixi doonto maxaa la isla xisaabtanka iyo in mar walba si hufan bulshada loogu shaqeeyo la hubiyo tayada iyo waxtarka adeega dowladda hoose ay bixinayso waa ina howl mudnaan koobaad nooleh haddii aanaa maamulka gobolka banaadir insha allahu tacaala waxaan rabnaa dadaalkan ay dowladda hoose bixinayso waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto waddooyinkana aan ilaashanno waddooyinka dhibaatooyin ayaa ku dhaco wax waa dabiici waa wax rabbaani ah sida roobabka iyo biraaqda iyo markay ku dhacaan waa la garta laakiin mararka qaarkood waxaa dhaco shirkadaha serviska bixiya qaarkood inay waddooyinka jeexaan iyadoo habraac saxa aan loo marin arrintaas waxaan u samaynaa habraac rasmi ah oo la faafin doono waxaan rabnaa shirkadahaas waxaan ugu baaqaynaa qodobka koowaad shaqadiina waa la dhiirigelinayaa caqabadleedu ku noqon maayo laakiin waxaan rabnaa shaqadiinina inay qabsoomto islamarkaasna wax dhibaato iyo darar ayna u geysanin shaqooyinka hore loo soo qabtay ee bulshada muhiimku ahaa sida waddooyinka dhisan sidaa daraaddeer si aan xal wasada loo gaaro horta kow waxaan idinkugu baaqaynaa waddooyinka marka la dhisayo inta dhismaha socdo inaad tubooyinkiinna iyo waxaad doonaysiin aad gashataan oo marka horeba aad ka sii fikirtaan hadda waatan maanta waddadana la dhisayaa shalana waddadii maka almukarama ee eriyada zoobe ayaa iyadana dhismo xalaba ka bilaabatay markaan inta goore goortay dhismaha socoto waxaan leeyahay horta tubooyinkiinna gashada haddii shaqo cusub oo xilligaas diyaar idii ahayn ay timaadana waxaa jira habraac habraacaas waxaa ugu muhiimsan kow shirkaddu inay dukumiinti ku soo caddayso inta ay jeexayso iyadoo injineerada dowladda hoosena ishu ku haynayaan inay horta soo caddayso labo inay shirkadaha aan bahwadaagta nahay aan ku kalsoon nahay sida docol iyo alburuuj iyo kuwa la midka ah oo dowladda hoose ay ku kalsoon tahay oo iyaga tayadooda iyo waxooda la arkay aad heshiis la soo gashaan rasmi ah aad ku caddaynaysaan in dib loo dhisi doono oo shirkaddaas ay dib u dhisi doonto intii aad jeexdeen shirkadaasna ay bixiso cadayn cad ay ku cadaynayso in intaan la jeexay oo shirkadaas jeexday ay iyada dib u dhisi doonto mas-uuliyaddeedana ay qaadayso intaas markaad caddaysaan kadib qarashka ku baxayna adinkaa iska bixinaysaan maxaa yeele waddada annaga waa dhisna adinkaa jeexdeen qarashkii adinkaa iska bixinaysaan oo shirkadda kula soo heshiisaan markaas kadib ayaan ogolaasho duq magaalo la idin siinayaa marka warkaas sooma caddo laakiin intaan waddadii jeexo ayaan walax madow intaasaan kugu saaray iyo shamiiddo maalmo kadib waddadii aad jukayseen iyo maaragtay ugu yaraan labaatan mitir damka leedahay taa maanta kadib ma soconayso taa maanta kadib ma soconayso haddii ilaah yidhaahdo habraacaas oo hadda inta aan ku soo koobay ayaa loo soo marayaa wadda in la jeexo waa mamnuuc kulli kulli ma dhahayno maxaa yeele shirkadaha service ay bixiyaan waxaan rabnaa in servicekina la qabto isla markaasna ayna dhibaato waxyeelaysa kaabayaasha dhaqaalaha magaalada aysan ka dhicin haddii ilaah yidhaahdo maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii dambey ka waday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dhisidda waddooyinka waaweyn ee dhex mara caasimadda